بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowma qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah trump oo walaac ka muujinaya in netanyahu uu buriyo heshiiska khaza ganafkana uu ku dhufan doono masaalixda maraykanka iyo madaxweyne ku-xigeenka washington oo gaaray talabiib kadib tallaabadii hindiye ay qaaday etoobiya oo iyadana isticmaalaysa lacagta shiinaha si ay shidaal ugu iibsato tallaabo lagu sheegay inay sii hurinayso dagaalka ka dhanka ah dollarka maraykanka sidee dahabka suudaan shidaal uu ugu noqday dagaalka waddanka ka holcaya baraha bulshadana ay u noqdeen meel lagu xakameeyo aragtiyada shacabka yuhuud fara badan oo ka sii cararaysa dhulka xoogga lagu deegaameeyey ee filistiin iyo warbixinno soo baxay oo muujinaya kumanaan yuhuud ah oo sannaddadii lasoo dhaafay isaga cararay dhulka filistiin sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dardaaranka ishtishaadii zakariya cumar saalax oo ka mid ahaa haliiyadii fuliyey howlgalkii godka jilacow ee magaalada muqdisho qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm waa hagaag waa maalinimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaaliyolabaatanka bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa madaxweyne ku-xigeenka dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa soo gaaray magaalada talaabiib iyadoo dhanka kale donald trump walaac uu ka muujinayo in yuhuuddu ay buriyaan heshiiska ka dhaqangalay magaalada khaza qodobadaas iyo kuwo kale waxaad maanta ku maqlaysaan xubinta wargeysyada oo ah laaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa trump oo walaac daran ka muujinaya in netanyahu uu jibiye qaar ka mid ah heshiiska xabadjoojineed ee khaza tallaabo ganafka ku dhufan karta dana badan oo uu aqalka cad damacsan yahay iyo madaxweyne ku-xigeenka maraykanka oo gaaraya talaabiib wargeeska the jerusalem bosti ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in madaxweynaha maraykanka donald trump uu wajahayo walaac xoogan oo sii kordhaya marba marka ka dambeysa oo ku aadan suuragalnimo uu saadaalinaya oo ah in ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu uu jibiye qaar ka mid ah heshiiska xabadjoojineed ee khaza isagoo dib ugu laabanaya dagaalka ila ku dhow aqalka cad waxay sheegayaan in trump uu si gaar ah uga cabsi qaba in tallaabo kasta oo milatari oo cusub ay dhaawici karta dhammaan ahdaaftii uu ka lahaa bariga dhexe sidaa darteed ay lama horaan tahay in hadda ay qaadaan tallaabo ka hortaga ah waxay warbixintu sheegaysaa in donald trump uu toddobaadkan doonayo in gudaha magaalada talaabiib uu u diro qaar ka mid ah xubno sarsare oo ka tirsan xukuumaddiisa oo uu ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka waddankaas jerry fans iyo sidoo kale la taliyaha trump ee arrimaha bariga dhexe steve witkof waxaa sidoo kale socdaalkan labada nin ku wehelin doona qaar ka mid ah khubaro siyaasadeed oo qayb ka ah xukuumadda uu hogaamiyo donald trump dhanka kale wargeeska israa'il alyowm ayaa ku waramaya in netanyahu uu si xoogan uga soo horjeeda in turkiga ama qatar ay wax joogitaan ah ku yeeshaan gudaha marinka khaza isagoo ku tilmaamay qadcas oo aanan la dhaafi karin isla markiiba maraykanka ayay saxiifaddu tiri waxa uu mowqifkan u arkay mid netanyahu uu ku doonaya inuu ku burburiyo heshiiska dibna uu ugu laabto dagaalka aqalka cad ayaana netanyahu u sheegay in doorka turkiga iyo qatar uu keliya ku egyahay arrimaha bani-aadinimo oo ma jirta ayaa la yidhi dhaqdhaqaaq kale oo milatari oo ay halkan ka fulin doonaan dowladahan donald trump ayaa walaac daran ka muujinaya maalmihii lasoo dhaafay tallaabadan ah in netanyahu uu burburiyo heshiiska sidaasina maraykanka uu ku waayo dano badan oo bariga dhexe uu ka damacsanaa islamarkaana trump uu ku hungoobo damaciisii ahaa in loo aqoonsado nabadoon siyaasadeed uuna helo biladda ay ugu yeeraan nobel brice ama biladda nabadda walow biladaasi ay norway garab marisay oo uusan helin sanadkan kadib tallaabadii hindiya ay qaaday etoobiya oo iyana markan isticmaalaysa lacagta shiinaha arrin ay sheegtay inay uga dagaalroganayso dollarka maraykanka wargeeska bloomberg ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in etoobiya ay qaaday tallaabo dhaqaale kadib markii ay ku biirtay nidaamka dowladaha sida tooska ah lacagta shiinaha ugu bixiya deymaha lagu leeyahay ama xitaa wax ku soo iibsada sida saxiifaddu ay sheegaysa xukuumadda adis awa ayaa wadahadallo rasmi ah la furtay dhigeeda beijing si qayb ka mid ah deymihii etoobiya lagu lahaa oo cadadkeedu uu gaarayo shan dhibic soddon iyo sideed bilyan oo dollar ay ku bixiyaan lacagta shiinaha ee yuwaanka etoobiyana waxay sidan ku noqotay dalkii labaad ee lacagta shiinaha si toos ah u adeegsada dowladda kenya ayaana dhabahan uga horreysay oo horey u isticmaashay lacagta shiinaha wax iibsi iyo deenbixinba guddoomiyaha bangiga dhexe ee etoobiya ayaa sheegay in wadahadallo bishii hore ay yeesheen shiinaha ay isku afkarteen tallaabadan ah in adis aba ay lacagaha deemaha lagu leeyahay ay ku bixiso lacagta shiinaha waxay majalladda warbixinteeda oo sii socota ay tiri etoobiya oo xubin ka ah ururka berekes ayaa tallaabadan waxay ku muujinaysaa rabitaankeeda ku aadan in ay yarayso ku tiirsanaanta dollarka maraykanka waxayna middan adis awa ka caawin doontaa sida la rumaysan yahay in hoos ay u dhigta dulsaarkii deymaha maadaama heerka dulsaarka shiinaha lacagtiisa ay keliya hadda tahay boqolkiiba saddex halka maraykanka dhankiisana ay ahayd toddoba dhibic labaatan iyo shan boqolkiiba falanqayaalo caalami ah ayay saxiifaddu tiri waxay tilmaamayaan in qorshahan uu qayb ka yahay istaraatiijiyad weyn oo uu shiinuhu ku doonayo in lacagtiisa yuwaanka ay noqoto mid si ballaaran loogu isticmaalo ganacsiga caalamiga ah xilli siyaasadaha ganacsiga maraykanka ay noqdeen kuwa aanan las hadaalin karin gunaanadkii bangiyada iyo hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ah sida i m f ayaa ku tilmaantay tallaabada etoobiya mid togan maadaama ay keeni karta ayay yidhaahdeen halis dhaqaale oo aanan marnaba la yaraysan karin waxaana yaraan doona ayay yidhaahdeen lacagihii dulsaarka taasi beddelkeedna dowladahu waxay u arki doonaan kuba xasilooni lacageed ku dareemaya lacagta shiinaha taasina sida muuqato galbeedka uguma jirto wax dan ah sidee buu dahabka suudaan uu shidaal ugu noqday dagaalka waddankan ka holcaya baraha bulshaduna ay u noqdeen goobo lagu xakameeya aragtida shacabka warbixin uu daabacay wargeeska ameerikaanka ah ee wirid ayaa lagu iftiimiyey sida dahabka dalka suudaan uu qaniga ku yahay uu u noqday shidaalka ugu xooggan ee lagu sii holcinayo dagaalka dalkaasi ka holcaya tan iyo sanadkii sidoo kalena baraha bulshadu ay u noqdeen goobaha ugu xooggan ee lagu xakameeya aragtida shacabka qoraaga warbixintan ayaa sheegaya in dahabka dalka suudaan uu noqday halbowlaha dagaalka suudaan isagoo dabka kusii shidaya xiisadaha colaadeed ee ka holcaya waddankan waxaa qoraalka warbixinta lagu yidhi suudaan oo ah dalka saddexaad ee ugu hodansan dahabka qaaradda afrika marka laga soo tago koonfur afrika iyo dalka gaana ayaa noqday goob khayraadkiisii ku beddeshay hubka noocyadiisa kala duwan si ay isugu laayaan labada daraf ee ku loolamaya gudaha waddanka waxay warbixintu caddeynaysaa in ilaa sagaashan tan oo dahab ah laga saaro gudaha dalka suudaan sanad weliba balse boqolkiiba toddobaatan dahabkan ka mid ah waxaa loo dhoofiyaa ayay tiri qaab sharci darro ah iyadoo lacagaha lagu iibiyo dahabkan dib ay dadka ugu soo iibsadaan hubka noocyadiisa kala duwan si gaar ahaaneed waxaa tallaabooyinkan u qaada kooxda dacmu sariic ee loolanka xooggan kula jirta ciidanka milatariga waddankaas ee uu hogaamiye cabdilfataax al burhaan meelaha sida gaarka ah ay ugu tiirsan tahay r s f dahabkana ay ka qado waxaa ka mid ah gobolka daarfuur halkaas oo ay maleeshiyaadkan si buuxa u maamulaan iyagoona macdanta iyo dahabka tayada sare leh si maalinla ah uga dhoofista halkan weliba qaab qarsoodi ah warbixinta wargeeska ayaa sidoo kale xusaysa in boqolkiiba siddeetan iyo shan dahabka suudaan la dhoofiyo isagoo aanan la warshadayn oo isku xiran taasoo muujinaysa heerka sharci darre ee dahabkan looga dhoofiyo dalkan weliba isagoo aanan la qiimeynayn cadadkiisa dhanka kale marka laga hadlayo dagaalka suudaan iyo sida baraha bulshada loogu xakameeya aragtida shacabka waxay warbixintu caddaynaysaa iyadoo soo xiganaysa cilmi baaris uu sameeyey macadka dembiyada dijitaalka ee atlantic council iyo urur ka dhisan africa oo loogu yeero dimuqraadiyadda dijitaalka ah in ilaa laba boqol oo akoon oo bara bulsho ah oo ka samaysan madasha ekis ee horey loo oran jiray twitter-ka ay si isku mid ah u faafiyaan fariimaha iyo muuqaalada taageeraya kooxda r s f ee loolanka kula jirta milatariga suudaan marka ay faafinayaanna waxay adeegsanayaan ayay tiri hashtaagyo kala duwan boodyo kordhinaya daawashada iyo shakhsiyaad nidaamsan oo si isku mid ah u dacminaya muuqaalada iyo qoraalada lasoo dhiga akoonadan manasaadka telegram-ka iyo tigtogga ayay sidoo kale saxiifaddu waxay tiri iyaguna kama marna meelaha ugu xooggan ee lagu xakameynaya waqti xaadirkan aragtida shacabka suudaan iyadoo r s f ay dagaallo ku jirto islamarkaana furimaha kala duwan uu loolan ka socdo ayayna muuqaallo ka soo duubaan iyagoona halkan ku baahiya ayay gunaanadkii tiri warbixintu yuhuud fara badan oo kasii cararaysa dhulkii ay xoogga ku deganaayeen iyo warbixin hor leh oo muujinaysa in sahayno fara badan ay aadeen dhanka dibadda sannadihii lasoo dhaafay wargeeska macaariif ee laga leeyahay dhulka yuhuudda ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu nashriyey warbixin muujinaysa korar aanan caadi ahayn oo ku yimid tirada dadka yuhuudda ah ee kasii hayaamaya dhulka ay xoogga ku haystaan soo saarayaasha warbixintan waxaa qayb ka ah baarlamanka yuhuudda ee loo yaqaano knesetka waxa uu tilmaamayaa in tallaabadan qulqulka xooggan ay u sameynayaan shakhsiyaadka yuhuudda ayna usii hayaamayaan caalamka intiisa kale ay tahay mid khatar weyn ku ah mustaqbalka bulshada sahaynada iyo dhaqaalaha maamulka gumaystaha yuhuudda xarunta cilmi baarista iyo xogta ee knesetka ayaa lagu sheegay in inta badan dadka ka hayaamaya dhulka deegaanada yuhuudda ay yihiin yuhuudda da-aadoodu ay u dhexaysa labaatan ilaa soddon iyo sagaal sano kuwaas oo ay warbixintu tiri waa kuwii loo arkay in ay yihiin aqoon-yahanada iyo waxqabadkii wax ka bedeli lahaa deegaanada yuhuudda warbixinta xogteeda oo sii socota ayaa lagu tibaaxayaa in tirakoobyadii ay sahaynadu sameeyeen muddadii u dhexaysay labada kun iyo sagaalkii ilaa labada kun koo iyo labaatankii ay celcelis ahaan cadadda dadka yuhuudda ah ee hayaamaya ay ahayd soddon iyo lix kun oo qof laakiin laga soo bilaabo sanadkii laba kun labaiyo labaatan isbeddel weyn ayaa ku dhacay ayay majaladu tiri sanadkan hadda lagu jiro ee laba kun shan iyo labaatan waxaa gudaha dhulka yuhuudda ka baxay ilaa konton iyo shan kun oo sahayno ah kadib qarxidii dagaalkii toddobadii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan siddeetan iyo laba kun iyo toddoba boqol oo yuhuud ah ayaa ka tegay dhulka sahaynadu ay ixtilaalka ku haystaan waxayna gunaanadkii warbixintu sheegtay iyadoo soo xiganaysa khubaro dhaqaaliyahano yuhuud ah in tallaabooyinkan ay yihiin kuwa niyad jab xoogan ku beeraya shacabka ku haray dhulka yuhuudda iyo xitaa nidaamka uu hogaamiye benyamin netanyahu guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan waa hagaag ishtishaadii zakariya cumar saalax waa mid ka mid ah haliyadii fuliyey howlgalkii lagu qaaday taliska sirdoonka riddada godka jilcow ee magaalada muqdisho idaacadda islaamiga alandalus ayaana xalay sii daysay dardaaranka halyigani ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي في الطريق ولن نبالي
waxaan idin leenahay ummadda muslimiinta ah waa dhibaataysan waxaanu ku dhibaataysan xabsiyada gaar ahaan xabsiga jilcow biiidnillaahi tacaala horta kuwa xabsigaas walaalaha ku jira waxaan leenahay maanta iyo beri bis ah na sugaa biiidnillaahi tacaala wallaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddiisii ayaan u soo socnaa ka bacdi soomaal inaan idinka aa idin furanno oo wixii cadow ah meeshaasa joogin inaan laayno
بالإله معلقينا تسيل دماؤنا في الله دوما وتسقي شجرة الدين المتينة كتاب الله zakariya cumar saalax oo ku magac dheeraa cuhmaan waa amiirkii hogaaminayey halyeeyadii inqimaasiyiinta ee weeraray xarunta murtadiinta ee godka jilacow ee magaalada muqdisho geesigan oo ahaa halyeey ku soo hanaqaaday jaceylka jihaadka iyo istishaadka ayaa ka dhashay beesha dabarre gaar ahaan mariire wuxuuna ku dhashay degmada diinsoor ee wilaayada baay istishaadii zakariya cumar saalax ayaa ka tirsanaa jabhadda wilaayada islaamiga ah ee mudug isagoo ka soo qayb qaatay dagaallo lagu dhiig bixinaya maleeshiyaadka riddada oo ka dhacay wilaayadaasi inqimaasi zakariye oo muddo hilow iyo hamuunba u qabay fulinta howlgal istishaadi ah ayaa iska diiwaangeliyey katiibadda cisiga iyo sharafka ee istishaadiyiinta wuxuuna muddo ribaad ugu jiray inuu mar uun fuliyo camaliyad istishaadiye ah نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سمينا هي الدنيا ورب البيت تفنى istishaadii zakariya oo ka mid ahaa halyeeyadii fuliyey camaliyaddii loogu magacdaray howlgalka u gargaaridda kuwa dulman ee labiyo tobankii bishani rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriga ka dhacday godka jilacow ayaa dhiiggiisii daahirka ahaa u huray u nusraynta maxaabiista muslimiinta ee ku xidhnaa godka jilacow intii uu socday howlgalkaasi wuxuu walaalkeen zakariya fariimo dhaxalgal ah ka soo dirayey dhismayaasha godka jilacow halkaas oo uu kula dagaalamayey cadowgii halkaasi lagu weeraray horta qofkii idin la hadlaayo waxaa weeyaan waa walaalkii hogaaminaya ciidanka marka maanta waxaa weerar ku soo qaanay geeda la yidhaahdo xasbiga dilaaw magaalada muqdisho marka ilaahay dembigiisii waxaanu ku daxfurnay camaliyad gaadi ah ilaahi subxaanahu watacaala ilaahna guri waa lagu siiyey hadday tobanka ilaa iyo hadeerka anaka ayaa ka sugan xabsigii oo adiga wixii dhan ka maamulaya dhulka ayaa ka badantahay markaan wixii oo adiga qalab ay lahaayeen waa burburin waana guli maanta wana dalaasha iyo taagin ilaa hadeerka mana soo gelin ilaa hadda waxay suuriyaan qarax iyo waxbay suuriyaan ma garan anaka waxaan u taagannahay laa ilaaha ila allah inaan kor yeelno uma kabacdi dadka mustadcafiinta ah ee la duuliyey inaan dulmiga aan ka qaadno ma garan سنة المختار فينا وأعراض النساء لها أنين تقول أما ترون الكافرين كتاب الله istishaadii zakariye ayaa ku tilmaamnaa mujaahid cibaado badan oo laasimi jiray akhrinta qur'aanka soomka iyo qiyaamuleelka ka hor inta uusan u dhaqaaqin howlgalkiisa ayuu walaalkeen zakariye waxa uu muslimiinta iyo mujaahidiinta u reebay dardaaranno dhinacyo badan taabanaya waxaana allah u weydiinaynaa inuu ka aqbalo camaliyaddiisa
على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون أمد مسلمين تأه لمن توضأ وان سلامية الكمان كسلامية إلهي سبحانه وتعالى حليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إلهي سبحانه وتعالى وحوليه كوا إيمانك لغا هليو إلهي سبحانه وتعالى كعبسدا وسدب إلهي سبحانه وتعالى وعبسدا ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay marka ha soo dhiminina ilaa idinkuwa muslimiina mooyaane marka waxaan leeyahay ummadda muslimiinta ah meel kasta ay joogaan waxaan ugala dardaarmay horta wasiyadaasi ka bacdi waxaan leeyahay ummadii waxaa la haysta waa diintiina iyo dalkiina weeyaan waa haystan idinkana waa u jeedaan waa dad oo isku soo baxaystay inay adduunkaani iyo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ay dumiyaan ay isku soo jeesteen hadday yihiin soomaaliya iyo hadday yihiin etoobiya iyo hadday yihiin burundi uganda iyo kenya uga horreeyana maraykan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisana wuu nooga addeeyey waxay rabaan inay idin laayaan oo dhammaantaynaba ayna laayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istataacu diriir iyo colaad idinka deeyi maayaan nimankan ilaa ay idin kiristaameeyaan mooyaane insha allah maddaasna ma dhici doonto ayaga ayaa dulloowaya oo gaaladaas ayaga ayaa dulloowaya waa imaa soomahan anaka ayaa shahiidayn wax kaloo ka dhahaya ma lahan waxaa lagu dhaqmaya waa diinta rabbi subxaanahu wa tacaala marka ummadda muslimiinta ah waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inay ka cabsadaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ay soo baxaan oo ilaahay subxana wa tacaala diintiisa ay soo aadaan ayaan fariin ah ugu diraya waxaan kaloo fariin u diraya walaalaha mujaahidiinta meel kasta ay joogaan oo meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay horta ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idiin xifdiyo oo maanta waxaad u taagan tihiin koryeeladda diinta rabbi subxaanahu wa tacaala insha allah amalkiinan ilaahay idinkama dayaco oo ilaahay ikhlaasa idinka dhigo dhammaantiina ilaahay ikhlaasa nooga dhigo oo waxa anaka aan qabanayn marka waxaa la nooga baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ka cabsano oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walbo anaka aan qabanayn ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddiisa aan u qabana camalka anaka aan qabanayn wallaahi aladii laa ilaaha khayru alla daraaddiisa mooyaane wax kale uma qabanayno ummadda muslimiinta ana middaas ha ogaanaan anaka waxaan u taagannahay diinta rabbi subxaanahu wa tacaala inaan koryeelno ciddii dulmanna dulmiga aan ka qaadno intuu ilaahay subxaanahu wa tacaala aan kala kulmayno ama nasri ilaahay subxaanahu wa tacaala oo naga siina waa anagoo muhaajiriin ah oo anagoo ansaar ah dhammaanteen waxaa isku baxaysane inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kelimadiisa aan koryeelno mujaahidiintan waxaan leeyahay markaan abshiruu bishaarista ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu noo bishaariyey axibatan alkaraam ilaahay wuu noo bishaareeyey insha allah anakana waxaan rabnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naga raali noqdo oo agtiisa farxad iyo wax walba aan ka helno ayaan rabnaa biidn illaahi tacaala taasna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ballan qaaday ilaahay wuxuu leeyahay ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa noo diyaariyey haddaan adduunka aan ku rafaano aan ku dhiboona biidni illaahi tacaala ilaahay agtiisa ayaa wanaag ikhiraad noo jira marka waxaan leeyahay mujaahidiinta ah waxaan leeyahay camalkeena ikhlaas ilaahay nooga dhigo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo barakeeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddiisa camalkaas aan u qabana wallaahi bilahi maanta haddaan ilaahay daraaddiisa aan u qabana wallaahi wax kaswaan waan helaynaa marka mujaahidiinay waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa ayaan idin dardaarmay mar walba mar walba meel kasta ay joogtaan marka waxaan kaloo fariin u diraya umarada mujaahidiinta gaar ahaan abaa cubayda maanta amiirow waxaan ku leenahay samcan wa taacan waxaana kugu addaacnay ilaahay subxaanahu wa tacaala qolkiisii yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu alrasuul wa ulul amri minkum oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kuwa iimaanka laga helayow ateeca ilaahay iyo rasuulkiisa ulil amrigana ateeca ayuu ilaahay subxaanahu watacaala uu leehay maanta waan ku adeecnay waxaana kugu adeecnay macruufka adi aadna faraysid oo kelimada laaha ilaaha ila allah in la koryeelo aad maantan uga amartay biidni illaahi tacaala waan ku adeecaynaa filmanshati walmakra intaasna waan ku adeecaynaa biidni illaahi tacaala intaad nagu wadid khayraadka biidni illaahi tacaala ilaahay adigana waxaan kaaga baryaynaa inuu ilaahay ka sugo waan kuu soo ducaynaynaa mar kasta wallaahi maanta amiirow waan ku jecelnahay waan ku jecelnahay gaar ahaan aniga xitaa saas ayaan kuu jeclaa maanta amiirow waxaan ku leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha ku xifdiyo oo maanta wallaahi wax aan kuu qaban kara ma jirto ilaa duca mooyaane middaas ayaan ilaahay subxaanahu watacaala kaaga soo baryaya inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu ka aqbalo camalkaadii maanta wallaahi mas-uuliyad weyn ayaad haysaa oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku saaray ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan kaaga baryayaa ilaahay subxaanahu watacaala adduun iyo aakhara inuu kaa farxiyo adduun iyo aakharaba inuu ilaahay kaa farxiyo ayaan ilaahay kaaga baryaya oo marada kalena waxaan leeyahay idinkana sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala ha idin xifdiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala kelimadiisii ayaad maanta u taagantihiin oo kelimadiisi ayaa maanta laydin dhibaataynaya oo kelimada laa ilaaha ila allah ayaa maanta guryihiina aad ugu weyseen saad kelimadaasi aad u koryeeshaan oo xaasiskiinii oo qaraawadiinii oo dalkiina dhan aad ugu faaruqdeen hadday yihiin muhaajiriin iyo hadday yihiinba ansaar dhammaantiinan waa idinsoo ducaynayna maanta anagana waxaan u taagannahay saad wax u soo qorshayseen middaas inaan fulino oo rabbi subxaanahu watacaala daraaddiisa aan u fulino wallaahi wax kale uma taagin haddaad maanta ilaahay aad barisa baraysaan oo baryadaas ilaahay subxaanahu watacaala uu idinka aqbalo anakana sidaas ayaan u fulinaynaa biidni illaahi tacaala marka waxaan idin leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha idin xifdiyo marka waxaan fariin u dirayaa qaraabadeydii qaraabay waxaan idin leeyahay horta waa i taqaaniin dhammaantiina magacaygana waa taqaaniin waad i kasiisin dhammaantiini horta waxaan idin dardaarmaya ilaahay cabsidiisii markaan haddaad aad maqashaan shahiidkii haddaa maqashaan ani waxaan u bahay ilaahay subxaanahu watacaala daraaddiisii cabsidiisii ilaahay inuu iga raalo noqdo oo idinkana maalinta qiyaamaha aan idin shafeeca qaado biidni illaahi tacaala waa idin shafeeca qaadi doonaa inta hadduu ilaahay raalli ugu noqdo markaan waxaan idin leeyahay sabra oo cadowgana la sabartama oo maanta jihaadka meel weyn ayaad ugu taagantihiin oo meel weyn ayaad ugu taagantihiin marka waxaan idin lehay sii laba kacleeya oo ku sii dara sidii saas imid ka sii daran la soo baxa maanta waan idin jeclahay waxaad wadaan waa jihaadka weeyaan waxaad u soo kacdeen jihaadka waxaan idin leenahay marka ilaahay subxaanahu watacaala absidiis gaar ahaan waxaan u dardaarmay waalidkaygii marka waxaan leeyahay gaar ahaan hooyadeed hooye waxaan ku leeyahay haddaad geerideeda qasha goor baad maqli doontaa sabar ayaan ku leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa ayaan kuu dardaarmay waxaa kaloo kugu dardaarmay caruurta aniga ila dhalatay iyo wiilkii aniga aan dhalaba waxaan idinka waxaan kaa rabaa hooya gaar ahaan adiga intaad nooshahay inaad diinta rabbi subxaanahu watacaala aad ka soo barbaaraysid oo ilaahay subxaanahu watacaala diintaani koryeelidiisii inaad ka soo barbaaraysid waxaana ugu sheekaysaa waddada aniga aan ku baxay inuu asigana ka soo baxa waxaan kaloo u dardaarmay xaaskii waxaan ku leeyahay horta ilaahay subxaanahu watacaala kaa raali noqdo waxa aad ii qowtay wallaahi bilahi wax weyn weeyaan weligaada ima aadan dhibin ilaahay subxaanahu watacaala raali ha kaa noqdo ilaahay subxaanahu watacaala ani adigana hanagu kulmiyo jannada biidni illaahi tacaala marka waxaan ku leeyahay adduun ka horta wax ku dhibaa ilaahay kuma tuso ilaahay subxaanahu watacaala kaa raali noqdo waxaan kaloo fariin u dirayaa adeerkeyga waxaan leeyahay adeerkeyga maanta isoo barbaaraysay waxaana iga soo barbaaraysay jihaadkani si aan meel sare ah u gaarhsin lahaa ayaad iga soo barbaaraysay horta ilaahay subxaanahu watacaala kaa raali noqdo ilaahay khayr ha ku siiyo waxaan ku leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala jihaadka ha kaa sugo oo ilaahay subxaanahu watacaala camalka adiga aa qabatin ilaahay kaa aqbalo waxaan ilaahay ka rajeynayaa maalinta khiyaamaha inaan kuu shafeeca qaado biidni illaahi tacaala middaas ayaan kaaga baryaya markaan waxaan kaloo fariin u dirayaa gaalada oo ku soo duulay waddankiina waa kelimadii ugu dambeysay weeyaan gaaloy waxaan idin leeyahay ayuha alashraar ayuha asufahaau alkhaasiruun waxaan idin leenahay ummadda muslimiinta ah waa dhibaatayseen waxaana ku dhibaatayseen xabsiyada gaar ahaan xabsiga jilcow biidni illaahi tacaala horta kuwa xabsigaas walaalaha ku jiraan waxaan leenahay maanta iberi bis ah na suga biidni illaahi tacaala wallaahi ilaahay subxaanahu watacaala daraaddiisii ayaan u soo socnaa ka bacdi soomaal inaan idink a idiin furanno oo waxay cadow ah meeshaasa joogin inaan laayno markaan gaaladaas waxaan leenahay waxaad doontaan sameeya taariikhda ay idinku dhici doonto oo taariikhda idinka ay idinku dhici doonto ayaan la yaabanahay horta marka ugu horreysa waxaa waajib iga ah inaan kelimada laa ilaaha illah ay idin gaarsiiyo horta oo toobadkeena الآن أتوب إلى الله توبة وادي دين سومعان والله أنا يوم مقعيقة زكريا عمر صالح ولا لحنا أي إيا قانان عثمان وحان كل يهي وحاد كب شاريسته الذبح وقورع ويان قرقورتي قالبان دن والله بالله waxaad arki doontaan rag xul ah ayaad arki doontaan biidn illaahi tacaala gaare gaare iyo qori qori xagga dhig waxba hadalka idinkuma dheerayna ani wixii farina waa ladiin dira maanta biidn illaahi tacaala waxaan ku hadlaya aniga aan kasaya waa ficil weeyaan waana arki doontaan rabbina wuu arki doonaa wixii meeshaas aan ku sameeyey biidn illaahi tacaala amalkaygiina ikhlaas ilaahay iga dhigo soo islaama waa imaa soomaahan الذبح
أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة
guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaa i nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا